بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
jazaakum allahu khayr sheekhana su-aalihiina soo gaaray waxay ahaayeen sidan soo socota assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaani waxaan idin weydiinayaa maxaa qofka muslimka ugu fiican oo kobcin kara iimaankiisa fadal sheekhana jazaka allahu khayran
in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار iimaanka waxaa kobcin karaa waa in la barto kitaabkii iyo sunnadii laguna camal falo oo waxa kitaabka iyo sunnadana loogu soo dejiyey waa inaan fahamno oo aan rumayno oo aan ku camal falno wixii aan awoodno rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alay wasalama in iimaanku uu yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faafdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaaطatu aladaa can alطariiq waalxayaau shucbatun min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah waxaana ugu yar in wixii dhiba laga wareejiyo jidka muslimku uu maraayo xishoodkuna waa qayb ka mid ah iimaankii marka haddii shucbooyinkii iimaanku iimaanka uu qofku uu la yimaado dee iimaankiisa waa uu kordhayaa wixii in la rumeeyo loo baahnaa oo umuurihii qeybka ah ha ahaa ama wax soo socda ah inuu qofku rumeeyo oo tasdiiq laga helo markuu aqoon u sii yeesho tafaasiishii uu sii ogaadana oo wax walba tafsiilkooda iyo kala dhigdhigooda uu ogaado uu rumeeyana iimaankiis waa uu sii ziyaadaa wixii laga dalbay inuu ku camal falana haddii uu ku camal falo isagoo maaragta allah dartiis ula jeeda iimaankiisu waa uu ziyaadaa marka iimaanka waxaa ziyaadiya cilmiga iyo camalka saalixa ah yaa ziyaadiya waxaana nuqsaamiya maaragtay sayi-aadka iyo dembiyada wixii dembi uhu iimaanka way maaragta dhaawacaan oo waa ay nuqsaamiyaan wixii maaragtay xasana ahina iimaanka way waa ay kobciyaan marka in xasanaadkiina la badsado sayi-aadkiina la iska ilaaliyo ama kufri sayi-adu ha noqoto waa wixii ugu weynaa dembi kii ugu weynaa waayo iyo shirki ama bidcaan ha noqoto ama macaasidii kale ee kabaa'irta ahayd ha noqoto iyo maaragtay wixii kabaa'irta ka yarba qofku intuu iska ilaaliyi karo inuu iska ilaaliyo haddii marka taas laga helo oo wixii in la rumeeye la rabo akhbaarta ahaana uu rumeeyo wixii maaragtay axkaamta ahaana uu iltizaamo oo u aqbalo oo u hoggaansamo oo wuxuu awoodana uu sameeyo oo rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam idaa amartukum biamrin faatuu minuma sataatum haddii aan amar idin faro wixii aad kala imaan kartaan kala imaada wixii uu awood u leeyahay uu maaragtay uu la yimaado wixii laga reebana uu ka joogsado iimaankiisu waa uu kobcaa marka arrintaasi waa maaragtay qofkii alla uu fududaynaayo waa u fududaanaysaa wabillahi towfiiq
asaabakum allah axsan allahu ilaykum sheekhana su-aasha labaad waxay tahay sida muuqata waxayna soo weydiisay gabadh nin baa noo dhiga qur-aanka iyo kitaab fiqi ah ninkaas wax xijaaba nooma dhexeeyo horteena ayuu soo fadhiistaa heer waxaa la gaaray ninku marka uu muddo sidaa wax noogu dhigaayey inuu noqday qof caadi ah oo aan laga xishoon maalinta sheekh kalena uu soo raaco gabdhihii oo dhan way isku ururayaan way ishagaajinayaan iyaysan meel ka bannaan laga arkin mar kale isaga keliya nala joogana waaba qabatinay waxba la iskama ururiyo haddaba su-aashu waxay tahay wuxuu daliishadaa in nebigu caleyhi salaatu wasalaam dumarka maalin uu wacdiyin jiray bilaa xijaab hadda arrinkaas marmar mamamarbaa mise waa arrin la joogtaynayo oo had iyo jeer dumarka bilaa xijaab la qaabilayo noo faa'iideeya allaha idiin faa'iideeye
bismillaah rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa gadaashay kama aanan tegin fitno uga daran ragga haweenka marka qofkii haween baan wax u dhigaayaa lahaa waxaa looga baahan yahay inuu ka cabsado fitnadaas oo nin ka aamin noqon karaahi ma jiro inuu ku fitnoobo haweenkii uu wax u akrinayay maaha qofku inuu maaragtay iscajabiyo ama uu isla weynaado bilowga fitnadana waxaaba ah inay hadda gabadhu ay leedahay ninkan iskama aruurino oo waan qabatinnay haddii qof kale yimaadana waa iska aruurinaa sidii maaragtay in qaraaba ay ka dhexayso oo kaley noqdeen taasina waa khalad weyn nimankan suufiyada ah yaa qaarkood maaragtay bidco noocaas oo kale la imaan jiray oo dhihi jiray yacni haweenka waa lala saaxiibi karaa oo maaragtay suxba fillaah yaa la samaynayaa bay leeyihiinoo la kala maaragtay xijaaban maayo waa laisku dhex daran yahay marka waa bidco suufiyada lagu aqoon jiray isdhexgalka noocaas oo kale ah sharciguna maaragtay ma ogola masaladan maaragtay uu leeyahay rasuulku sal lla ly slam haweenkuu maaragtay wacdin jiray isagoon u xijaaba u dhexaynin maaha arrintu sida gabadhuba u dareentay wax joogtaa ma aanay ahayn arrintaasi teeda kale sabab bay lahayd sababtii haddaanay meesha oolin waxaa imaanaysa waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haweenkii rasuulka sala alla alay slam ayaa waxaa la yidhi haddii aad wax weydiisanaysaan iyadoo xijaab idin dhexeeyo weydiiya oo iyagoo xijaabka ka dambeeya wax weydiiya marka haddii hadal idin dhex maraayo dumarka oo danana aanay qasbaynin in maaragtay xijaab idin dhexeeyo yaa mashruuca taasuuna alla uu yidhi maaragtay dalikum adkaa liquluubikum waquluubihin quluubtiinna adinka iyo quluubtoodaba iyadaa maaragtay u daahirnimo badan marka haddii haweenkii rasuulka sal alla ly slam saas la leeyahay oo hooyooyinkeenni ah maxaad u malaynaysaa kuwa kale oo lagu fidnoobayo oo khatarta ah waa in la iska maaragtay ilaaliyaa marka taasi arrintaa waktigii ciidda dhacday sabab bay lahayd sida maaragtay saxiix muslimka ku taallay in maaragtay ibnu cabbaas uu werinaayo oo uu leeyahay haweenkii buu u yimid rasuulku sala allahu alay wasalam raggii iyo haweenkiina inay isdhex galaan lama rabo rasuulku sal ly slam raggiibu wuxuu yidhi meeshiina fadhiyo ha kasoo dhaqaaqinina sababto haweenkii fadhiyay in la arka lama rabo sida caadadaa waxay ahayd marka masaajidka lagu wada dukado raggaa maaragtay cabaar joogi jiray oo sii jeedi jiray ilaa maarata haweenku ay ka baxaan markay haweenku baxaan kadib unbaa ragga maaragtay loo ogolaa inay dhaqaaqaan si aan ikhtilaaq iyo isu dhexgal iyo waxaas aanay u imaanin maalinka ciidda marka meel duuraha la joogaa meel bannaana yaa la joogaa oo ciidda lagu dukadaa marka rasuulku uu yimid buu leeyahay raggii intuu yidhi fariista yuu u yimid haweenku u yimid iyadoo bilaal uu la joogo marka ibnu cabbaas marka wuxuu leeyahay waxaan ka marag ahay buu leeyahay inuu rasuulka sal l sl khudbada ka hor uu dukaday kadibna uu khudbeeyey raggi uu khudbeeyey fara'aa buu leeyay maxamed shaahidku waa kan ahaa xadiiska fara'aa annahu lam yusmic innisaa'a wuxuu arkay rasuulku sala alla alay slam inaanu haweenkii maqal maqashiinin oo wacdigii aanay maaragtay ka faa'iidaysanin oo aan aanu codki soo gaarin faataahunna fadakkarahunna waa uu yimido alluu marka xusuusiyey wwacadahuna waamarahuna bisadaqa marka saasay ahayd markaa sababtu waa saas fara'aa anahuna anahu lam yusmic innisaa marka haddii maaragtay maro yar laysu dhexaysiiyo oo aadan ashkhaastoodii iyo jirmigoodii aadan arkaynin oo iyagina maaragtay ay xoogaa u fududaato inay is-aruurinta ay maaragtay ay iska iska dhaafaan taas baa maaragtay sida saxdaa ah maahana inuu hor fadhiisto waa laga wanaagsan yahay qalbigiisana uma roona qalbigoodana uma roona waxaana ka dhalanaya wax hadda gabadho ay sheegayso ay leedahay waa qabatino iyo iskama aruurino allajna daa'ima mar maaragtay jaamicatu lmalik sacuud ay maaragtay weydiisteen ay yidhaahdeen dhib baa jiro oo maaragtay mamaragtay microfon keliya wax laguma gaarsiin karo haweenta oo dhib badan haweenka oo dhib badan baa naga haysta oo intay maaragtay marmarsiyooyin fara badan oo sabxa iyo bara usoo qoreen yaa maaragtay loo jawaabay oo wuxuu waxay maarata lajinadu ay ku jawaabtay marka waxay yidhahdeen macnaha raggii inay toos ugu dhigaan baan rabnaa gabdhihi marka markaasa maarata lajinadu waxay tiri laa yajuuzu lirajuli tadriisu albanaati mubaasharatan ninkii uma banaana inuu gabdhihii si toosa wax ugu dhigo iyadoon wax u dhexeeya aanay jirin lima fi dalika cilladu marka maxay tahay waa waxa arrinkaa ku dhex jiro oo min alkhatari alcadiimi ah khatarti weyneed ah walcawaaqib alwakiima iyo maaragtay irdabdabeki irdambeeki xumaa oo macnaha waxaan fiicnayn baa ka dhalan kara marka saasay marka arrintu ay tahay oo ahlu cilmigina saasay maarata uga dayrinayaan tii rasuulkuna sal l sl saasay lahayd rasuulkana haddi sal sl waan garanaynaa inaanu asagu ku fidnoobaynin haweenkiina aanay maaragtay ku fidnoobaynin marka inuu qofki maaragtay arrinkaas uu isku shabaho rasuulka sal alla alay wasalam oo wax uu joogtaa uu sameeyo taasi munaasab ma aha wabillahi tawfiiq
asaabakum allah waaxsana allahu ilaykum sheekhanaa su-aashan saddexaad saailku wuxuu leeyay su-aashan waxaa rabaa inaan weydiiyo sheekh doctor cutmaan gabadh baa waxay rabtaa inay ka shaqayso hotel waxa la qabanayaana waa qolalka oo la nadiifiyo iyo qashinka oo la ururinayo qashinkaasoo mararka qaarkood ka mid yahay dhalooyin ama gasacado khamri ama khanziir oo ka dhammaaday qolalka ma joogaan dad kale ama niman ma joogaan laakiinse lebiska laga raba waa inay xirtaan waa qimaar funaanad holof amba waasixah iyo gacmo dheere iyo goono dheer ma banaan tahay in laga shaqeeyo meeshaas oo kale baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim horta sideedaba
asaabakum allah waaxsana allahu ilaykum sheekhanaa su-aashan saddexaad saailku wuxuu leeyay su-aashan waxaa rabaa inaan weydiiyo sheekh doctor cutmaan gabadh baa waxay rabtaa inay ka shaqayso hotel waxa la qabanayaana waa qolalka oo la nadiifiyo iyo qashinka oo la ururinayo qashinkaasoo mararka qaarkood ka mid yahay dhalooyin ama gasacado khamri ama khanziir oo ka dhammaaday qolalka ma joogaan dad kale ama niman ma joogaan laakiinse lebiska laga raba waa inay xirtaan waa qimaar funaanad holof amba waasixah iyo gacmo dheere iyo goono dheer ma banaan tahay in laga shaqeeyo meeshaas oo kale baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim horta sideedaba soomaalida waxaa ka muuqanaysa haweenku shaqada ay shaqaynayaan inay xoogaa ku tawasuceen waa nasiib darra waxaad arkaysaa raggiyo guryaha fadhiya ama qaadkooda iska cunaaya oo maaragtay haweentana ay soo shaqaynayso wuxuu asagu cuni lahay waxay carruurtu cuni lahayn iyadu soo shaqaynayso taasina waa fitradii oo la bedelay ragga ayaa nafaqadu ay waajib ku tahay wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf haweenkii wax u dhalay oo ilmaha u dhalay waxaa raggii saaran oo waajibku ah inay nafaqeeyaan oy marasheeyaan ma ogiyi in iyadu nafaqadii raadiso suuqa ay gasho oy maaragtay rag maaragtay dhex gasho oo cirdigeedu uu khatar galo waxaas horta wax munaasaba maaha taas waan uga naseexaynaya dadka soomaalida ah waa musiibo annaga waxaad moodaa si gaara noogu sii gaara aad moodaa oo ummad badan oo muslimkii ka mid ah haweenka ma dhibaano maca ma cadibaan laakiin soomaalidu waxaad arkaysaa ninkii meel buu iska fadhiyaa waa iska raaxaysanayaa isagaa shaqadii laga rabay waajibku asaguu saarnaa markaasaa gabdhihii shaqaynaya waalidiinta waxaad arkaysaa gabdhihii dibaddii u dirayaan waxay leeyihin maaragtay meel hebel baan u diray dhul hebel baan u diray buu leeyahay si ay noogu soo shaqayso wax marka xaalkeeda uu ku sugan yahay iyo diinkeedii iyo cirdigeediina waxaad moodaa inaan dan badan laga lahayn oo waxaa dadkii u muhiima waxa ay soo saarayso gabadhu ay maaragtay soo dirayso shilimaada taasina waa sharaf daro wax dadkii muslimiinta ah munaasab u ahna maahan aabbihii haddii gabadhi maaragtay aanay guursanin asagaa maaragtay nafaqadii waajib ku taga awood uu leeyahay haddii aabbihii aanu awood lahayn qofkii kale ku xigay oo casabada aha yaa maaragtay waajibku ku wareegaya oo awoodda lahaa hadday haweentu nin leedahana dee ninkeediibaa maaragtay waajibku u saaran yahay marka nafaqadii raggi baa laga rabaa liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah marka ninkii maaragtay waasicnimo alla uu siiyey wixii alla uu siiyey oo waasicnimada ahaa waxa ka bixiyo ninkii wixiisa ay ku yar yihiinna inta uu haysto waxa ka bixiyo alla dadku waxaanu siinin kuma waajibiyo kuma kuma khasbo marka walaalahayda soomaaliyeed waxaan ugu naseexaynayaa inay masaladaas horta yacni nadro ay ku celiyaan oo ay bal ka fiirsadaan haweenkan suuqa lagu sii daynaayo ama dibadaha loo diraayo oo cirdigeedu uu ku baaba'ayo ama maaragtay si fiican maaragtay aan arrimaheeda isugu toosaynin oo gurigeeda aan u hagaagaynin maadaama ay lacag raadinayso haweenka muslimaadka ahna waxaan ugu naseexaynayaa meelaha aan munaasabka ahayn oo maaragtay ay dhici karto in aan aanu dhicin maaragtay kelinimo oo aanay keligeed ku ahayn oo muxiid nisaa'iya aanu jirin oo meel haween keliyu ay joogaan aan aan ahayn oo cirdigeedu loo baqaayo sida hadda hoteelka ay sheegayso kale rag ma joogaan ay leedahay anugu aad baan maaragtay warkaas aan u qaadan la'ahay sababtoo ah hoteelada waan garanaynaa oo qofku saacaddu doonuu ka tagaa marka marka la nadiifinaayo laazim uun maaragtay meelaha qaarkood dad baa uun ku jira marka yani waxaan munaasab u ahayn inay ku dhacday yaa maarata looga baqaa aniga masaladaasi marka ilama qurxoona haddii hadda muxiiq nisaa-i arrintu ay tahay oo haween moogi wax kale aanay jooginin xijaabka inay iska khafiifisaahi wax mushkilaha kuma jiraan laakiinse yaa damaano qaadaaya meesha inaasan ku soo bixaynin yaa damaano qaadaaya sida kale maaragtay inay banaanka ugu baxdo xijaab aan rasmi ahayn haweentii uma banaana laakiin markay naago keliya la joogto xijaabku way iska fududayn kartaa marka waxaan maaragtay kula talinayaa meelaha maaragtay ikhtilaadka iyo looga baqo ama nafteedii maaragtay u baqaysay cirdigeedii inaanay ka shaqaynin qofkii wax alla dartiis uga tagana alla bedel fiican buu siiyaa allana wuxuu leeya waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii alla ka cabsada alla maaragtay makhraj buu u yeelaa meel aanu maaragtay wax ka filayna waa uu ka arziqaa marka risqigii in si wanaagsan loo raadiyayaa maaragtay loo baahan yahay iyo haweenkuna ma haweentuna sideedaba risqa maaragtay ama nafaqadii dad kaley ku leedahay marka taa in lagu baraarugsanaado ayaa loo baahan yaho aanay haweentii isku dhibin iyadu waxaan alla ku waajibinin gabdhaha qaarkood baad waxaad maqlaysaa iyagoo leh ciddii anaa kala haya waa waxaan alla u dirin oo ay dhibna ku mudanayso oo gurigeedina maarata aanu ku hagaagaynin marka waxaan alla ku waajibin inaan isku waajibin ayaa loo baahan yahay haddii walaalaheed ay meel iska fadhiyaan ama maaragtay waalidkeed uu meel iska fadhiyo ama ninkeedu uu meel iska fadhiyo waa inay dareensiisaa in ayaga shaqada laga rabo oo iyada maarata xil aanu saarnayn wabillahi tawfiiq
axsan allahu ilaykum su-aasha afraad waxay tahay walaal su-aasha waxa weeye qof baa wuxuu rabaa qof baa qolo hay-ada lacag ka amaahday hay-addu waxay joogtay soomaaliya waa muddo laga joogo toban sano lacagtii ribo ayaa saarnayd qofku badh buu bixiyey hay-addii ayaa guurtay marka inuu qofku lacagtii bixiyo ayuu doonayaa oo uu siiyey hay-addii hay-addiina ma joogto inuu deenkan iska bixiyo ayuu rabaa maxay diintu ka qabtaa baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan leeyahay qofkii wax deynsadaa waa deenkii inuu iska bixiyaa waa waajib ribadu laakiin waajib kuma aha inuu bixiyo hay-addan uu leeyahay masalan waddankii ma joogtana waxaa dhici karta inaana meel dheer jirine inuu raadiyo yaa munaasab ah si dimadiisa ay beri u noqoto marka de ninka maarata internetka gelaayo su-aasha soo qoraayo waxay la tahay si wax loo raaraadiyo u yaqaanaa ama dadka hawarwarsado ama dalalka dariska ay joogaan ama meelo kale ay joogaan in la raadiyo oo maaragtay xaqii la iska bixiyo iyadoon wax ribaahay aanay la soconin yaa qofkaa laga rabaa marka isagii baa dadaal looga baahan yahay wabillahi tawfiiq axsan allahu ilaykum wanafca allahu bicilmikum shaykhana su-aasha kusii xigtaa waxay tahay aabbahay oo dhintay ayaan siin hooyaday meherkii marka hooyadeena kama hooyadeena ka masaamax ayay islahayd balse markuu sakaraadku hayay ayuu wuxuu axay tiri waan kaa saamaxay kadibna aabahay baa yihi ma saamax mayso ee waxaa iga bixinaya carruurtayda marka inaan ka bixiyo ayaan rabaa meherkuna waxau ahaa sideed halaad qiimaha geela ma waxa uu noqonayaa qiimihii berigii hooyo la meheriyey mise kan maanta uu geelu marayo fadlan hore igusoo jawaaba ayuu leeyahay fadal sheekhana
bismillaah cafiskaas ay iyadu cafisay yaa wax ka soo qaad leh oo isagu marka uu leeyahay ma saamax mayso oo wiilasheeda iga bixinaya ama caruurteeda iga bixinaysa warkaasi war maaragtay saxa ma aha iyadu way adin kartaa inkastoo isagu uu maaragtay sakaraad uu yahay hadduu dhinta lafteedii maaragtay cafin kartaa marka cafiskii maalinkaa ay cafisay oo iyada kasoo fulay inshaagaas unbaa looga baahan yahay inuu iyada kasoo fulo cafisku booskiisii buu dhacay marka warka uu isagu yidhi ma cafismin cafiskii ay cafisay ku buri maayo marka meherkaas waa meher ay cafisay waa sidii marka hore ay u dhacday wax maaragtay aabba saaranna ma jiraan wabilahi tawfiiq
su-aasha kusoo xigtaa waxay tahay sheekhana oo su-aasha shanaad ah waxaan rabaa inaan ogaado culimmadeena salafka ah ma garanayo iyaga oo ma aragno iyagoo ka hadlaya ummaddeena dhibaatada haysata iyo amxaarada maaluulba walaalaheen ku gowracaya xamar gaar ahaan suuqa bakaaraha marka shiikho waxaan rabaa sababta ay culimmada salafka ay uga soo horjeesteen waayo may adli ama ay atleast uga hadli waayeen soo aakhiro la idin weydiin maayo alla laga cabsan maayo jazakum allahu khayr wasalaamu calaykum fadal sheekhana xafidakum allah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan umaynaya su-aashu waxay tahay maxay uga soo horjeesan waayeen waay horta waan ka soo horjeednaa dhibka walaalaheena muslimiinta la gaarsiinaayo aad bayna noo dhibaysaa taas shaki kuma jiro qof kastoo muslima maaragtay qofka walaalkiisa oo muslimkaa dhibka soo gaaraya waa u dhibsanayaa waana uu la xanuunsanayaa laakiin masaladu waxay tahay soomaalidu siyaasiyiin fara badan bay leeyihiin dad fara badan oo maaragtay wadaadaha noocyo kala duwan ay leeyihiin iyo guruubyaal fara badan ummad fara badan oo siyaasadda sheegataa jirta way hadlaan intaas marka in qof kasta la yidhaahdo maaragtay muxuu hadli waayey waxay ila tahay inaan maaragtay aan xaq la sugulayn dadka o dhan inay wada hadlaan khasab maaha teeda kale marka la hadlaayo qofku waxaa loo baahan yahay wax maslaxadi ku jirto oo ummaddii nacfi ugu jiro inuu ku hadlo laakiin wixii masalan ummadda dhib u keeni kara hadduu ku hadlo maaragtay iyada lafteeda aakhira la weydiinaya marka culamada salafiyiinta ah waxaa muuqanaysa in bilowgii hore markii dhaqdhaaqyada la sameynayey aan lala tashan marar fara badanna way ka digeen khatarta ka imaan karta maaragtay dhaqdhaaqyada qaar la sameynaayo iyo hadallada qaar maaragtay lagu hadlaayo laakiin warkooda maaragtay dheg jalaq looma siin marka dee mararka qaarkoodna maaragtay waxaa jira waxay uga aamusaan kabaqin ay ka baqaayaan dadka caamada ahi inaanay fahmin maaragtay waxaan looga aamusan yahay ama marka qaarkood dadka maaragtay howlahaas ku dhex jiraa aanay xujo uga dhigin oo aanay dhihin maaragtay nimankaas baa maratay dhib noo geystay oo annagoo maaragtay cadowgii iska dhicin lahayn ay si aan munaasabayn u hadleen iyo wax noocaas oo kale calaa kulli xaal waxyaaba fara badan ayay maaragtay ilaalinayaan maaragtay salafiyiintu marka marar fara badanna waxaa dhici karta haddii runta la sheego in maaragtay aan ama si fiican loo fahmin ama maaragtay khalad laga fahmo dadka qaarkoodna ay ku fidnoobaan marka waxyaaba fara badan ba caamuska keenaya culamada salafiyiinta maratay oo talada warsado way maaragtay talo fiican bayayay bixin lahaayeen laakiin haddii ooyin keliyuhu waxba tari mayso waxna usoo kordhin mayso dadkii dhibaatadu ay haysay shaqadii u fiicnayd ee dhibaatada lagu maaragtay joojin lahaana salafiyiinta iyagaaba haya ilaan dadkii waxay leeyihiin diinkii barta oo ku camal fala oo macaasida iska ilaaliya oo tawxiidkii ku dadaala si alla raalli inkaga noqdo waxaan dhibkan idinku dhacayna wuxuu idinkugu dhacayba diinkii kafogaashadii laga fogaaday iyo macaasidii maaragtay la dhex dabaashay iyo maaragtay isnicii leesnacay iyo umuro noocaas oo kale asaas fara badan baa maaragtay keentay waxaas keenaya maaragtay dhibka iyo in cadowna lagu sallido yaan leenahay dadkii ka jooga marka shaqadii ugu fiicnayd salafiyiinta haya eeyaan maaragtay la khaldamin wabilahi tawfiiq
baaraka allahu fiikum su-aasha ku xigtaa waxay tahay sheekhana gabadhba qof dumar baa ina soo weydiisa waxay tihi sheekh ninkaygu waa nin salaad iyo soom badan laakiin waxaa jirta inuu wax walba iga ilaaliyo haddii aan telefoon ku hadlayo i weydiiyo cidda aan la hadlay markuu guriga soo galana uu telefoonka baadhbaadho cidda aan wacay iyo cidda isoo wacday arrintaas khaati ayaan ka taaganahay waxaan go-aansaday inaan weydiisto furiin arrinkaa maxay diintu ka qabtaa jawaab waafi ah allahna wuu ku arkayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah
bismillah horta ninka waxaan ugu naseexaynayaa inaanu maarata baarbaaritaanka noocaas oo kale aanu samaynin waxaa ka muuqanaysa meesha waswaas waswaaskaasi waa jiro inuu maaragtay ka joogsado waxaas yaa munaasab u ah dadkii hoostaada maarata ku jiray oad adigu maamulaysay haddii aad cowraadkooda aada raadiso waad fasaadinaysaa oo maaragtay dhib baa imaanaya rasuulku sala allahu alayh wasalama marka safar laga yimaado ama maaragtay khaswo laga yimaado wuxuu dhihi jiray habeen madow ha u teginin cidihiina si ay haweenku isu diyaariyaan waxaa dhacday mar mararka ka mid a in maaragtay laba nino ay u carareen ciidahoodii u carareen nin walba marka wuxuu arkay waxaanu aanu jeclaysan calaa kulli xaal haddii aan maaragtay dhibaato rasmi oo muuqataa aanay jirin inuu shakiga noocaas oo kale u isgeliyo ma wanaagsana gabadhana waxaan ugu naseexaynayaa yaanay furiin dalbin wax ay ku daaweyn karto dariiqo fudud yaanay maaragtay gurigeeda ku baabi'inin waxay samayn kartaa maadaama ay isku kalsoon tahay oo aanay wax xun ayadu samaynaynin hadduu yidhaahdo war yaad la hadashay inay tidhaahdo maaragtay hebel baan la hadlay wax mushkilada ay ku jirta waa maxa isagaa daali doona marka aakhirka ama aabbahay baan la hadlay ama adeerkii baan la hadlay ama maaragtay habaryartay baan la hadlay ama maaragtay hebel maaragtay qaraabadeyda isoo wacay iyo wax noocaas oo kale haddii arrinta ay tahay isagaa ku daal ku daalaya marka inay intay xanaaqdo ay tidhaahdo maarata furiin baan warsanaya munaasab ma aha inay si qabow maarata ula dhaqanto yaa wanaagsan tiraahdo hays cadaabi niyahow arrimahana maaragtay u fududayso oo ay masalan u caddayso wixii jiro oo kale isagana tajasuska noocaas oo kale a munaasab uma aha iyo inuu wax walba maaragtay uu baaro munaasab uma aha laakiin waxaa loo bahan yahay labada maaragtay dhinacba inay arrimihii hagaajiyaan oo isaguna waswaaskaas faraha badan uu iska joojiyo iyaduna sidii si qabow ay arrinka u qaabisho oo maaragtay ay wax fudud ay ka soo qaado oo aanay weynaynin wabillahi tawfiiq
ayib baaraka allahu fiikum wa nafaca allahu bikum su-aasha kusii haystaa waxay tahay sheekhana maxay diinta ka qabtaa in marka salaada la qorayo salaanta la qorayo amba salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam sallinta nebiga ee lasoo gaabiyo wabillahi tawfiiq ha bismillah horta salliga rasuulka sal ly slm lagu sallinaayo ajir fara badan baa maaragtay ku jira oo laga helayaa marka maadaama rasulka sal u leyy man salla calaya waaxidatan sala allahu alayhi cashra yani qofkii aniga mar keliya igu salliya toban jeer baa uu alla ku salliyaa oo haddana uu leyy rasulka sal raqima amru anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calaya salaadda la sheegaayo waa maxay waa salaaddii dhamaystirnayd ee wax la ishaaray oo lasoo gaagaabiyey salaaddii dhamaystirnayd maaha sidoo kale masalan salaanta dadka la salaamaayo in lasoo gaabiyo ahy munaasab maa assalaamu calaykum marka aad dadka inaad u qorto aad rabto waxba ha soo gaabinin waxaad dhigi karta waraaq safxaha ama laba safxa inaad qorayso inaad marka tan yaraysato maaha sababtoo ducadii iyo maaragtay shicaarkii islaamka yaa meesha ka muuqanaya marka soo gaabintu wax munaasaba ma aha culamada mustalaxuna way ka hadlaan maadaama maaragtay raggii xadiidka qoraayey ee iyadu caadadooda ay u ahayd inay maaragtay salliga mar walba qoraan waayihii dambaa dad soo baxeen oo soo gaabiya siiqadii salaada oo maaragtay ama saad iyo laam iyo cayn imiim qora ama maaragtay saad keliya qora iyo wax noocaas oo kalea marka way ka digi jireen oo waxay dhihi jireen munaasab ma ahan in maaragtay la qoro saadka keliya ama sala allahu alayh wasalam oo lasoo gaabiya saad iyo laam iyo cayn imiim laga qoraayo iyo wax lamid a munaasab ma ahanay leeyihiin oo waxay arrintaasi khilaafsan tahay bay leeyihiin amarkii maaragtay alla u nafaray salluu calayhi wasalimuu tasliima u yiri kuna saliya rasulka sal slam salaamana wax dhamaystiran baa loo baahan yahay marka sal allah alay slm oo dhamaystiran baa maaragtay loo baahan yahay bay leeyihiin ibnu salax markuu maaragtay arrinta uu ka hadlayo kitaabkiisa maaragtay kitaabkiisa muqadimada ah wuxuu yidhi aadaabtii waxaa ka mid ah inuu qofku maaragtay ku dadaalo salaadii iyo salaantii inuu maaragtay maaragtay xuso oo aanu ka daalin buu leeyahay haba soo noq noqotee sababtoo faa'iido fara badan baa ku jirta buu leeyahay oo ninka taalibulxadiiska uu ka helaayo qofkii jafataasna khayr fara badan buu waayey buu leeyahay marka munaasab maahu leeya maaragtay wax uun ishaare ah ama tilmaan ah ama ramzi ah in la qoro ama sal allahu alay keliya la qoro wasallamadii laga tago munaasab munaasab maahan buu leeyahy sahaawina markuu sharxayo alfiyat xadiis oo ciraaqi uu lahaa isaguna saas oo kale buu leeyahay ka fogow buu ku leeyahay inaad maaragtay tilmaan aad qorto oo salligii iyo salaamtii aad maaragtay xuruuf aad ka qorto taasi marka munaasabba maahu leeyahay dadka maaragtay jaahiliinta abnaa alajan baa waxaas qora buu leeyahay iyo dalabada kuwada caamada ah yaa qora buu leeyahay marka waa in salaadii la dhamaystira buu leeyahay waana maaragtay haddii aan la dhamaystirin ajarkii waa nuqsaamaya buu leeyahay waana wax laga wanaagsan yaha buu leeyahay
jazaakum allahu khayran sheikhana su-aasha ku xigtaa waxay tahay dhaqanka soomaalida gabadha marka la guursado waxaa loo saaraa shaash qofka shaashka u saarayna waxaa loo fiiriyaa shuruudo badan sida inay naagta saaraysaa inaan weligeed lasoo furin caruur leh oo aan laga dhiman ama lacag leh waa shuruudo iyo sidoo kaleba wax lamid a haddaba gabdhihii markay diinta fahmeen ayaa arrinkaas ay diideen oo waxay yidhaahdeen qof caadi ha saaro oo ha laga daayo shuruudaha haddaba haddii shuruudaha laga daayo wax shaash wax shaash saar ah miyuu jiraa isla su-aasha qaybteeda kale waxay tahi barnaamijyada muxaadarooyinka loo sameeyo arosyada dad baa war ka keenay oo diiday waxay yidhahdeen asalku ma lahan diinta haddaba maxay diintu ka qabtaa afiduna afaadakum allah fadal sheekhana
bismi illahi raxmaan raxiim horta masaladaas shaasha shaash saarka ah markii haweenka qaarkood aan weydiinay waxay yidhaahdeen way jirtaa dad maaragtay leh waa in saas saas shuruudo noocaas oo kalea la sameeyo sida hadda maaragtay su-aasha ka muuqanaysa dadka qaarkoodna dama ogaa dhici karta calaa kulli xaal wixii noocaas oo kale ah oo dadka qaarkood ay ka muuqato in maaragtay caqiide xun ay xambaarsan tahay arrintu oo la barakaysanaayo qofkan oo la leeyahay waxaan maaragtay rabnaa inay shabahdo qofkan oo kale si aan hadhow loo furin si maaragtay ay u noqoto qof waaseca hesha iyo qof maaragtay ilmo dhasho iyo wax noocaas oo kale ah haddii ictiqaadka noocaas oo kale uu jiro barakaysiga noocaas oo kale ah wax mashruuca ma aha meeshaasna barake lagama raadiyo marka caadadaasi caado xun bay noqonaysaa haddii caado caadi ahaan lahayd oo aan mushkilaadk la sheegi lahayn dee caadada maaragtay aan sharciga khilaafsanayn maaragtay lama diidana laakiin hadda meeshii waxaa muuqanaysa in ictiqaad faasidu uu meesha ku jiro oo barake laga raadinaayo qofkaas shaashka maarata u saaraayo gabadhaas la soo aroos marka waxaan leenahay gabdhihii maaragta u arkay inay arrinkii wax ka bedelaan oy caado caadiya ka dhigaan wixii caado caadiya noqon maayan wixii asalka haddii ka halaysnaayeen adigu maanta waxba kama qaban karti oo milicsigii noocaas oo kale ahaa oo qasadkii noocaas oo kale ah dadkii watay way maaragtay sii wadanayaan adiguna marka inaad ugu kaalmaysa bay noqonaysaa caadada noocaas o kale marka caadada noocaas oo kale waa in lala dagaalamaa oo laga joogaa oo la burburiyaa maadaama ictiqaad faasida la sheegay waxyaabaha qaarkood sharciga waxaa jira loo diido sadudariica wax la yidhaahdo in xumidii macsidii ama shirkigii ay ku gaarsiiyaan ama ay sabab kuugu noqdaan yaa loo diidaa waxyaaba fara badan tanina marka meeshaas bay soo gelaysaa oo tabaruga noocaas oo kalea barakaysiga noocaas oo kale ah ee faasidka ah yaa maaragta laga baqayaa xataa haddaanay caqiidadaada adiga aanay xumayn marka caadadii maaragtay waxuna ay dhex galeen inaad ka joogsato yaa lagaaga baahan yahay sheekh islaam ibnu taymiya ayaa mar la weydiiyey wasaa'il caqaa'idii ku saabsan oo waxaa la yidhi qofkii mau bannaan tahay inuu ashcariye sheegto oo uu yidhi anugu ashcari baanahay ashcariyaduna waad garanaysaan meelo fara badan bay sunnada ku khilaafeen oo sifaadkii alle qaar bay sugeen qaar badanna way maaragtay diideen oo way ta'wiiliyeen masaa'il maaragtay iimaankii iyo ku saabsan iyo maaragtay qadarkii iyo ku saabsan iyay ku khaldameen marka wax fara badan bay ku khilaafeen salafkii markaasuu shekh islam ibnu temiya wuxuu yidhi qofkii kitaabka al-ibana la yidhaahdo oo abulxasan alashcari uu qoray caqiidada ku qoran aaminaahi waa fiican yaha buu yidhi laakiinse isu tiirinta la isu tiirinaayo iyo nisbo sheegashada loo nisbo sheeganayo yaa bidca ah marka wuxuu ka wadaa maadaama madhabkaasi uu ku maaragtay caan baxay bidco iyo khilaaf sunnadii waxyaaba fara badan oo kamida la khilaafay in loo nisbo sheegtaa walow kitaab kutubtii maaragtay shiikhii loo nisbo sheeganayey kitaab kutubtiisa kamid oo wanaagsanba qofku ha iti qaadsanaadee inay bidco tahay sababta madhabkii baa bidco lagu bartay marka arrintiisa dibri ay noqonaysaa umana isma sheegin kartid xataa maarata hadii aad tiraahdo anigu kitaabkaas baan maaragtay rumaysanahay wax kale ma rumaysni marka yani haddiiba arrinta noocaas oo kale uu saas ka yiri sheikhi maxaad umalaysaa marka kuwan oo kale dasadadareecadii marka way iska muuqanaysaa marka waa in la joojiyaa caadadaas sideedaba wabillahi tawfiiq
sheekhana waxaad moodaa qeybbaa dhiman qeybta ku saabsan barnaamijyada aroosyada oo ku saabsan maxaa darooyinka iyo barnaamijyada diiniga asal ma leedahay taasna inoo raacay sheekh xafidakum allah
bismi illahi raxmaan raxiim masaladaas waxaan arkay sheekh ibnu utaymi bookaha oo ka hadlaaya wuuna xoogaa dhibsanaya wuxuu leeyahay shiikhu dadkan arooska isugu yimid waxaa dhici karta dad maan muddo dheer is arag inay isu yimaadaan oo ay u baahan yihiin inay iswarsadaan oo xaalaadkoodii isweydiiyaan marka in laga mashquuliyo oo maaragtay wacdi lagu mashquuliyaahay waa laga qurxoon inuu leeyahay teeda kale maaragtay waxaad moodaa inay leeyihiin dadka diidan arrinkaas yani wax masuura maaha in marka maaragtay farax iyo wax noocaas kale ay jiraan oo aroosii ay jiraan in wacdi loo bedelo laakiinse arrintaas waxaa si ka duwan maaragtay wax uga yidhi sheekh ibnu baas oo wuxuu leeyahay laa maanica min ilqaa'i muxaadarati naafica cala alxaadiriin fii amrihim bilmacruuf wanahyim can ilmunkar fi xafli zawaaj oo mararka qaarkood waxaaba dhici karta xataa dadkii arooska dhiganayay kuwii ka socday xagga maaragtay gabadha ama kuwii ka socday xagga wiilka inay dalbadaan shiikhi ay ka dalbadaan inay yidhahan warna wacdi shiikhow oo isleeyihin fursadii ka faa'idaysta sida qaalibkan hadda waxaa laga hadlaa maaragtay wax arooskii ku saabsan iyo in maaragtay munkaraadka arooska iyo layska ilaaliyo iyo israafkii iyo in maaragtay lacagtii lagu ciyaaro iyo wax noocaas oo kale ah marka shiikhu wuxuu leeyahay wax dhibuu kuma jiro muxaadaro naafica loo jeediyo dadki isu yimid oo macruufkiina lagu faraayo munkarkiina maaragtay laga reebaayo marka waxaa lagu jamcin karaa waxaa lagu jamcin karaa inaan maaragtay caado laga dhiganin oo hadda waxaad moodaa soomaalidoodna inaan aad u badinna arrintaas oo caado aan ka dhiganin marka la dhintana maaragtay saas oo kalea marka la dhintana maaragtay saasaa wacdi loo maaragtay sameeyaa iyadoo aanay mar walba caado ahaan jirin oo marmar uun maaragtay dhifa ay dhacday waxaanan garanaynaa maaragtay masaladan sunnada iyo bidcadana sunnada iyo bidcaduna maaragtay waxaa ta'siir weyn ku leh daa'imidda wixii aan waktiga rasulka sal sl la daa'imi jirin haddaad adigu maaragtay aada daa'imto xoogaa maaragtay sunnanimada inay ka baxda aada looga baqaa marka calaa kulli xaal haddii iyagu ay kaa dalbaan oo la is yidhahdo waa loo baahan yahay oo maaragtay maqaamkuna uu saamaxayo in muxaadaro la jeediya wax dhibuu kuma jiraan laakiin caado laga dhigto mar walba haddii aan muxaadaro la jeedin loo arkaayo arooskaas aroos hagaagay inaanu ahayn taasi wax saxa maahan wabillahi tawfiiq
axsan allahu ilaykum wa asaabakum allah sheekhana su-aasha sagaalaad waxay tahay maxay diintu ka qabtaa leemanka ama xariijimaha loo yeelo masaajidada kaarbadka marka salaada la laisu taagayo in dadka la yidhaahdo farihiina xariijinta ku aadiya iyadoo laga doonayo safku in lagu simo maxayse tahay qolka mixraabka imaamku galo marka dadku tujinayo masunna fadal sheekhana xafidakum allah
bismi illahi raxmaan raxiim horta sunadii waxaan ku naqaanaa in rasuulku sala allahu alay wasalama uu safka simidiisa aada ugu dadaali jiray oo maaragtay ninkii saxaabiga uu leeyahay xataa kaanamaa yusawi biha alqidaax inuu leefku simaayo kale aada moodaa buu leeyahay maalin buu arkay buu leeyahay nin laabtiisu soo baxsan tahay markaasuu carooday markuu samay kadib buu arkay nin xoogaa oo laabtiisu soo baxsan tahay markaasuu wuxuu yihi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum ama safafkiina waad simaysaan amase wejiyadiina alla iskhilaafiyaa marka rasuulku sala allahu alayh wali wasalama aad buu ugu tirtirsiin jiray saxaabadii inay maaragtay ku dadaalaan safka simidiisa marka anas ibnu maalik iyo maaragtay nucmaan ibnu bashiir labaduba waxay sheegeen in simidda ay sadka simaayaan ay ahaan jirtay in maaragtay anqawyadii la isku qabto garbihiina la isku qabto saasaa safka uu ku simaa hadda marka waxaa muuqanaysa ama maaragtay su-aasha waxaa ku jirta xariijimihii la sameeyey yaa faraha hore maaragtay lagu simaa taasina sax maaha simiddu gomdahayay ka ka timaadaa iyo anqawyada marka gadaal cagaha laga simo yaa safka u yimaadaa marka waa in garbihiina laisla simaa maaragtay gomdihiina laisla simaaho anqawyadii laisku qabtaa taasaas simidda saxdaah ay tahay marka waxba qofkii u tari mayso inuu yidhaahdo maarata faraha un baan maarata ku sim yaan ku yaan ku simaynaa wax la sameeyey oo ama xarig ah ama xariijin la sameeyey iyo wax noocaas oo kale ah wararka qaarkoodna waxay ba yidhahdaanba maaragtay faryarayda isku qabta waxaasan wax jira maha wax saxa maha waxaas waa anqawyada iyo wax laisku qabanaayo iyo maarata mankibyada oo maaragtay garbihii ah waxaana la iska ilaalinaya furjooyin laa tadru furujaatin lishaytaan buu leyahy rasulka sal ly slam meelo shaytaanku uu ka soo geli karo safkiinu yaanu yeelanin buu leeyahy rasuulka sala allau alay wasalam marka taas baa maaragtay munaasab ah oo in lagu dadaalo safkii toosintiisi yaa loo baahan yahay aad buu wakti usiin jiray rasuulka sal ly slam haddana waxaad arkaysaa imaamkii sida haalibka inuu leeyahay un sawu sufuufakum iyo wax lamida bes kelmadii laba kelma intuu kudhaqa ku dhawaaqo yuu hore ka gelayaa waxa marka dadka quluubtoodu maaragtay isugu soo jeesan laadahay waxaa qayb weyn ka qaadanaya arrimaha noocaas oo kale ah waxyaabihii qalbiga isu soo jiidi lahaa oon lagu dadaalayn oo ay ka mid tahay in maaragtay safkii la simo oo maaragtay lagu dadaalo wabillahi towfiq nafac allahu bikum yaa sheekhana su-aasha u dambaysa tusaalihiina soo gaadhay usbuucan waxay tahay diintu maxay ka qabtaa inuu qofku xubnihiisa ama awlaaddiisa ama carruurtiisa ku dhaarto mase lagu dhaaran karaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam ama qur-aanka ama diinta baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim sideedaba asalku wuxuu yahay in waxaan dhaarta la yidhaahdaahi uu tacdiim uu ku jiro iyo weyneyn allah un baana weyneyn naga mudan saa darteed rasuulku wuxuu yihi sal ly slam man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut yani xadiiska bukhaari baa wariyey oo ibnu cumar ka wariyey qofkii dhaaranaya allah ha ku dhaarto ama ha iska aamuso yuu yihi rasuulku sala alla alay slam xadiis kale wuxuu leeyahay rasuulku sala alla alay slam man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak qofkii allah waxaan ahayn ku dhaartaa shirki buu ku dhacay yuu yihi rasuulku sala alla alay slam shirkigaasna culimmadu waxay ku sheegeen haddaanu marka qofku u weyneynin qofkaa uu ku dhaartay sida allah loo weyneynayo oo kale waa shirka asqaray yidhaahdeen culamada qaarkoodna way tashdiidiy way tashdiidiyaan arrinta aad bay u adkeeyaan marka wax sahlan maaha waa qofkii iimaankiisii aad baa loogu baqaa laakiin say u badan yihin waxay yidhahdaan waa shirki asqara laakiin shirkiga asqarkaa ogo uma sahlana kabaa'irtii maaragtay caadiga ahayd waa uu ka wenya marka in la fududaysta maaha dadkiina carabkoodii aad buu maaragtay u fududaystaa allah waxaan hayn in lagu dhaarto marka in xubnahaadi aad ku dhaarataahi ma banaana in rasuulkii lagu dhaartaahi ma banaana oo xadiisku waa kaasa ah waa sariix man kana xaalifan falyaxlif billah rasuulka dhaarashadiisii lama sheegin man xalafa bigayri illahi faqad ashrak yaa la yidhi qowl marka daciif oo shaadda waa jiraan culamada qaarkood ay leeyihiin rasuulku sala alla alay slam maadaamuu rasuulka alla yahay maaragtay weyneynta isaga la weyneynaayo allahu la weyneynaya ku jirta iyo wax noocaas oo kale qaarkood ay yihahdaan laakiinse waxba maaragtay kama ansixin taasoo wax saxa maha sax ma ahan sida saxdaah waa maxay waa inaanay banaanayn rasuulka sal ly slama lagu dhaarto dhaartii lagu dhaarto rasuulkana sala allahu alay wasalama ma guntan mayso waan qofku waa inuu ka toobad keenaa arrimaha noocaas oo kale ah laakiinse qur-aankii waa lagu dhaaran karaa oo qur-aanku waa hadalkii alle hadalka allena waa sifo alle uu leeyahay marka allah waa lagu dhaaran karaa sifaadkiisana waa lagu dhaaran karaa marka walqur'aani qofku waa u dhihi karaa masalan ah laakiin musxafki laftiisa in lagu dhaarto maaragta ahlu cilmigu waxay u badan yihiin inay leeyihiin wax asalle maaha waxaas in la sameeyana maaha qaarkoodna waxaad arkaysaa inay maaragtay fududaynayaan laakiinse kulley wax maaratay wax salafka lagu oqon jira ma ahan in maarata musxaf salafkiisa lagu dhaarto laakiin qur-aankii in lagu dhaarto waa waa sifo alla uu leeyahay oo lagu dhaartay wabillahi towfiiq jazakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum gabagabadii amba khitaamkii xalqadan insha allahu tacaala waxaynu u mahadnaqaynaa sheekheena sheekh cusmaan jazahu allahu khayran wanafaca allahu bihi waa ina usbuuca dambe insha allahu tacaala su-aalaha askaad usoo qoreysaanna waxaa idiinsoo sheegi doona walaalaha ka mas-uulka ah qolka jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu